arinta amniga wada guraal degmooyinka galmudug ka mid ahayd qolanta gaar usoo sahansatay rabta inay ku habsato kusoo duushaan maanaan maraynayn haddase waxaan ogaanay qolo u diyaarsan inay jirto oo u duugan gocaal oo rabta inay ku habsato annagaa nidhi maamulka iyo saldhigga booliiskii joogay ila degmooyinka o dhan waxaa jooga maamuladii iyo s- iyo iyo booliiskaa jooga guraal maanaan qabin mushkilood gaara annagaa nidhi ka baxa markii duulaankii la socdo ilaa anaga booliiska nagii ciidanna umaanaan diyaarin oo eh, difaac hadda halkaas eh, meel kalean iska eegaynay argagixisada iyo iyo shabaab markii gadaalna kaga yimid annagaa nidhi ka baxa meesha marka hadda ogaanay inay guraceel qole u duugan tahay oo rabta- ilaahay iidankii guraceel ciidamo ku filan baa joogaya oo deganaanaya dii laa yidhahdo tii amniga halkaas ay joogtaa arrinta cadaaladda cadaaladdi waa dhisnay hadday eh, garsoorkii waa shaqeeya waana fiican yahay haddii wax ku dhex jiraanna way ku dhex jiraan dib ku saxaynaa garsoorkana degmo ka mida galmudug iyo meel galmudug ka mid oon garsoor ka howlgelin ma jirto oo cadaalad lagas aan aysan ka howlgelin degmada guraceel wuxuu yidhi galmudug waa laba gobol iyo gurceel gurceel waa run inta ay kulansatay oy leedahay degmooyin xilligii eh, dowladdii dhexe jiray bay baan lahayn wixii warqada la kor saar saarayna ma shaqayn waxaan qaadanay wadanku systemka lagu qaat oo aan dekereeto madaxweyne soo saare ahayn waa kaan ku dhisannahay oo nidaamkan federaalka ah waa qiraya inaan gurceel degmanimadeedii sidii ay u u mudneed inaysan u helin iyo siday saxda ah waxaan rabnaa anuu warqad iska qori maye si procedurean u maraya anoo de- gurceel oon degma ahayn ka tegnaya hadii laa yidhahdo